xadiistaasi marka waxay kutusaysaa ashafaacatu alcudmaa bay kutusaysaa waxaana ugu tegi doonaa insha allahu tacaala axaadiidta yani markaan ka hadlayno shafaacada oo yani aada u fara badan ayaa soo aroorisay faahfaahin dheeraada ka bixisay shafaacada weynee nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi uu goonida leeyahay ee khaaska uu leeyahay kadaa sidaasoo kaa hore xaalay la mid tahay ayaa lahu nebiga waxaa u sugnaatay ashafaacatu ergada alcudmaa ee ugu weyn shafaacooyinka kamaa sida qad khasahu llahu ilaahay ugu gool yeelay bihaa iyada kamaa sida qad khasahu nebiga uu ugu goon yeelay allahu alle bihaa shafaacada takaruman karaamayn daraaddeed iyo maamuusid iyo sharfid ay daraaddeed buu ilahay ugu goon yeelay subxana wa tacala min bacdi idni illahi la kamaa yaraa kullu quburiyin cala allahi iftaraa shafaacadaasi waxay nebiga u sugnaatay iyo kayrkiiba min bacdi idni illaahi ilaahay idankiisa kadib markuu ilaahay ogolaado kadib laa kamaa sise ma aha yaraa sidaas sidase ma aha yaraa uu arkayo kullu qubuuriyin mid kastoo qubuurta caabuda kaasoo iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushay ku been abuurtay yacni wuxuu leeyahay shafaacada nebiga sal alay wasalam iyo shafaacooyinka kale ee dad kale ay qaadi doonaanba waxay ka dambaysaa idanka ilaahay kadib subxana wa tacala waa inuu ilaahay ogolaado markuu ilaahay ogolaado unbuu nebiguna ergeyn karaa sal alay wasalam ciddii isaga ka soo hadhaynaya markaa ergeyn karaa laakiin isagoon idan laga haysanin alla subxaana wa tacaala oon ogolaasho laga haysanin nin ku tilaabsan kara ma jiro nin iska tilaabsan karoo waan ergeynahayaa iska dhihi karaa oo isagu jeebkiisa intuu kala yimaado markaa iskaga dhaqaaqi kara ma jiro inuu ilaahay u idmo mooyaane subxana wa tacala ayib inay sidaa tahay waxaa kutusaya ayadaha qur-aanka leanna ilaahay subxana wa tacala muxuu yidhi qul lilaahi ashafaacatu jamiican ergada ilahay baa iska wada leh subxana wa tacala yacni ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa isagaa mulkigeeda leh tasarufkeeda isagaa leh mar hadduu isagu leeyahayna waa in isaga laga raadsado soo ma waa in isaga la weydiisto isagaa bixiya cidduu doono u ogolaada cidduu doono u diida yani milkigiisa ilahay ku jirta subxana wa tacala shafaacada oo dhan iyadoon la kala qaadin ilaahay baa iskale subxana wa tacala mar hadduu leeyahayna wuxuu ilaahay leeyahay isagoon kuu idmin miyaad iskaga tilaabsan kartaa yani wax aadan lahayn ma iskagama tilaabsan karta adoon fasax lagu siinin oon lagu ogolaanin macnaha ayib marka idankaasi alleh subxaana wa tacaala uu idmayo midka ergeynahaya waa in loo idmo waa kow midka loo ergeynahayana waa in loo idmo waktiga ergada la qaadayana waa in la idmo saddexdaaba waa in la idmo idan la helo waa kan ergada qaadahayo ee ilaahay subxaana wa tacaala ula hadlaya addoommadiisa qaarkood ee shafeecayahay waa inuu ilaahay u idmo yidhahdo war hebelow waa lagu idmaya bal horta ergee oo lagu maamuuso iskama tilaabsan karo a tolkay baan ka socdaa iyo xertaydii iyo muriidiintaydii baan wax u qabanhayaa sidaas daraaddeed ilaaba ilaaba wax hala siiyo war la yidhahda ma jiro saas way macanaha alla oo kuu idmo mooyaane horta ma tilaabsan kartid waa kii shafeecayey maxaa ku tusaya qur-aankaa ku tusaya alla subxana wa tacala wuxuu yihi man da aladii yashfacu cindahu ila biidnihi waa kuma ninkii ergeyn kara ilaahay agtii isagoon u idmin ma jirto a alla oon kuu fasixin ruux erge u tilaabsan kara ma jirto si kasta ha u weynaado ha u fadli badnaado ha u qiimo badnaado ilaahay agtii ha ugu weynaado isagoon ilaahay fasaxa ka helin ninna ma ergeyn karo aayaddu saasay tilmaamaysa maa min shafiicin ilaa min bacdi idnihi baa la yidhi subxana wa tacala mid ergeyn kara ma jiro inuu ilaahay idmo mooyaane subxana wa tacaala marka kan ergeynaya waa in loo idmo waa in la yidhahda hebelow dhaqaaqo yani waxa weeyaan erge midda labaadi waxa weeye kan loo ergeynahayana isagana waa inuu ilaahay idmo subxana wa tacaala oo maaha in lagu dhahayo in iska dhaqaaqo wax alla waxaa doonta soo kaxeeyo naarta ka soo bixiye waa lagu axadayn waxaa lagu dhihi hebel iyo hebel yani u ergeeyo u shafeec hebel iyo hebelkii loo shafeecayana idan ilahay bay ku xidhantah taana qur-aankaa inoo muujiyeyo walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu ilaahay shafaacadu agtiisa ma anfacayso ilaa ciduu u idmay mooyaane waxaa soo wada gelaya ka shafeecaya iyo ka loo shafeecayaba labadaba ilahay inuu u idmo mooyaane subxana wa tacala saas way macnaha walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa yani cid ilaahay raalli ka yahay mooye cid kale u shafeeci maayaan nin ilaahay u raalli ka noqday unbaa loo shafeeci oo alla ogolaaday subxaana wa tacaala in loo shafeeco marka ka loo shafeecayana waa in ilaahay ogolaanshihiisa la helo subxana wa tacaala oo uu rabbi subxaana wa tacaala uu yidhaahdo haloo yani waan idmaye ha loo ergeeyo ayb waktiga la ergeynayana waa inuu ilaahay ogolaado subxana wa tacaala oo idan ilahay la haysto wa kam min malakin fi الsamaawaati laa tugni shafaacatuhum shayئa ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa liman yashaau wayardaa saas man yani badanaa inta malaa'ig samaawaadka dhexdooda ku sugan oo ayna ergadoodu waxba taraynin ilaa markuu ilaahay u idmo kadib mooyaane oo uu raalli noqdo waa goormo goorta ay shafaacadu marka wax tari karto waa markii idanka ilahay la helo kadib waktiga idanka ilaahay soo baxo kadib waktigaa un bay wax tari laakiin wakti ka horeeya ninana ma shafeeci karo ninkii isku dayana waxba ma qabanayso saas wey macnaha marka xaggii waktigii kii shafeecay kii loo shafeecay su-aal baa marka isweydiin leh haddiiba ilaahay subxaana wa tacaala kan loo shafeecayo raalliba ka noqday u shafeecidiisu maxay yani ku fadhidaa maxay faa'iido leedahay ilan ilaahay baaba raalli ka noqday oo wayardaa baaba la yidhi oo kolley kolley waa cadaabka waaba laga soo saari oo waxaan lala rabo waaba la siini kan shafeecaya maxay tahay shafeacadiisu maxay qabanaysa waxaa ku jirta nooc maamuuska nooc qadarin ah ku jirta ilahay subxana wa tacala addoommadiisa wan wanaagsan ee shafeecaya buu ku maamuusayaa ayuu ku qadarinayaa oo ku qiimaynayaa inay dadkaa u ergeeyaan oo u shafeecaan saas wey maanaa faa'iidada ku jirta midtaa iyadaa wey maanaa waa ilaa ilaahay subxana wa tacala shay walba sabab buu ku xidhaa sooma ilahay wax walba sabab buu u sameeyey sabab buu ilahay uga dhigay subxana wa tacala isagaa kulli iska leh kan shafeecayo kan loo shafeecayo awoodda kulli isagaa iska leh laakiin ilahay baa subxana wa tacaala sidaa u dejiyey si uu addoommadiisa wan wanaagsan uu ugu maamuuso arrintaa iyadaa macnaha ayb marka qur'aanka ayaa intaba inoo faa'iideeyey shafaacadu marka kulligeed ilaahay baa iskale ilahay baa laga doonan cidda ilaahay uu u idmay oo cidda shafaaco qaadaysa iyo qaabka loo shafaaco qaadayana shuruudaasay ku xidhantay shafaacada la ogolyahay shareecada kusoo arortay waa mid ah adduunka marka la joogana ilahay un baa la weydiistaa subxana wa tacaala laakiin shafaacada la diidan yahay waa midda uu sheekhu sheegayo uu yidhi laa kamaa yaraa kullu qubuuriyin cala allahi iftara dadkan qubuurta caabuda ee awliyada caabuda ee macnaha waxa weeyaan ilaahay kayrkii wax weydiista ayagu qaabka ay shafeecada u haystaan baa waxay tahay qaab ka gedisan sidan qur-aanka iyo sunnadu u sheegeen sida qur-aanka iyo xadiista nebigu u sheegeen sal ly si ka gedisan bay u haystaan oo waxay u haystaan maanta dadka adduunka jooga ee ama awliyanimo loo tuhunsan yahay ama culimonimo loo tuhunsan yahay ama khayr lagu tuhunsan yahay inayba iyagii shafaacadii gacanta ku haystaan iyagaaba hayaba sidaas daraaddeed waa awood uu hubo hadda adduunka markuu joogana gacantu ku hayaa aakharana wuu hubaa inuu dadkiisan u shafaaco qaadi doono waa isagii weliga loo haystay qolyahan weliga u haystee daba didahayee daba joogana ayaguna yani waxa wey waaba isku hallaynahayaano camalkii ay la imaan lahaayeen iyo dadaalkay la imaan lahaayeen iyo daacaday la imaan lahaayeen iyo cibaadadii ilaahayba waxay in badan u daayeen sheekh hebel baa ii shafeeci doona oo sheekh hebel laftiisa inuu halis geli doono yaa ku ogeysiiyey sheekh hebelkanse in shafaacada loo ogolaan doono maxaad ku ogaatay adiganse dadka shafaacada geli doona inaad tahay maxaad ku ogaatay tusaale isweydiin lama ilan qur-aankii baa intaba inoo sheegay ha marka shafaacadii baa la diiday ee aydan taata la leeyahay shafaaco lama diidine shafaacada khuraafada ah ee wadaadadu jeebkooda kala yimaadeen ee tii qur-aanka iyo sunnadu sheegay ka gedisan middaasaa la diiday midda la ogol yahayna waa midda qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen oo shuruudda ku xidhan shuruudda hadda aan tirinayna midda ku xidhan weeyaan adduunka markaad joogo ilahay unbaa la weydiistaa aakhare markii la tagana allah subxaana wa tacaala dadka rususha iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo dadkaasuu ku maamuusi doonaa iyo awliyada intaba saan utegi doona insha allahu tacala saas weeyaan ayb marka wax adduunka la ballan qaadi kara maaha wax adduunka la ballan qaadi kara maaha sida furayaashii khumayni oo kaleeto in dadka loo qaybiyo oo la yidhahdo igu talagal igu tasha aniga yani wax meel ay sal ku leedahay ma jirto meel ay diinta salka ka leedahay ma jirto saas weyan macana yani nin lumay oo kharrimay oo diinta ilahay ka fogaaday unbaa addoommada ilahay dhihi kara igu talagala anaa idin shafeeciy ninaan waxba ogeyn haddaa diintan aqoon kumaan anu lahayn saas wey maana weli uu yahay iska badaaye maana ninka u haysta inuu wax qaban doono oo wax tari doono oo wax kala tuuri doono oo yani waxa weeyaan dadka cadaab ka soo saari doono janno geyn doono ilaahay uu yani la hadli doono u haystana isaguna waa khariban yahi waa khaldan yahi waana jaahil aan qur-aanka aqoonin oo aan sunno nebi aqoonin yani caadaad iyo khuraafaad uun abka soo gaadha iska haysta saas way macnaha marka midda la doonayo in la fahmaayo waa saas adduunka shafaacada ilahay unbaa la weydiisay lanna qul lilaahi shafaacatu lilaahi qul lilaahi shafaacatu jamiican saas way macnaha ayib waxaa intaa dheer shuruudda ugu muhiimsan ee qur-aanku sheegay dadka shafeecaya iyo dadka loo shafeecayo shardiga uu qur-aanku sheegay waxaa yani kow ka ah inay dadkaasi dad ahlu tawxiida yihiin nin ilaahay kayrkii baryi jiray oo ilaahay kayrkii caabudi jiray oo ilaahay cid aan ahayn baahidiisa u geysan jiray oo cibaadadii ilaahay lahaa cid kala siiyey mana shafeecayo loona shafeeci maayo masalada hala ogaado mana shafeecayo loona shafeeci maayo leanna gaalnimo ku dhintay sooma ruuxu markuu shafeecayo ama loo shafeecayo waa inuu tawxiid ku dhinto sidaa qur-aanka inoo sheego ilahi subxana wa tacala noogu sheegay rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaaca ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun alla sokadiisa kuway caabudayaan ma hanan karaan shafaaco cidda ilaahay xaqa qirtay mooye ayagoo og cidda marka shafeeci waa dadka xaqa qiray kelimatu tawxiid qiray iyagoo weliba garanaya oo og macnaha dadkaasaa shafeeci ayaga un baana loo shafeeci walaa ymlikuuna laa yamlikuuna shafaacata ila man ittakhada cinda araxmaani cahda nin ilaahay agtii ballan dhigtay oo cahdi galay cahdigu waa tawxiid inuu ruux ku dhinto cahdigu waa cahdigii jannada lagu gelayo cahdiga jannada lagu gala muxuu yahay waa tawxiid sooma a yani atadri ma xaqu llah cala alcibaadi wama xaqu lcibaadi cala allah sooma xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya ruuxii sidaa la yimaadana inuu ilaahay jannada geeyo cadaab ka badbaadiya xaqa addoommadu ay rabbigood ku leeyihiin marka xaqa alla subxaana wa tacaala uu sheegayo iyo cahdiga rabbi agtiisa la dhiganayo waa tawxiidka waay ninkaan tawxiid ku dhimanin shafaacana male loona shafeeci maayo mana shafeecayo saas way macanaha ayib wuxuu yidhi marka min bacdi idni illaahi shafaacadaasi nebiga ayay u sugnaatay sal lla lay slam min bacdi idni illaah idanka ilaahay gadaashiisa laa kamaa sidase ma aha yaraa uu u arkayo kullu qubuuriyin qubuuri kasta mid kastoo qubuurta caabuda kaasoo iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushii ku been abuurtay oo yacni baryada uu dadka qubuurta ku jira baryayo iyo awoodda uu ku sheegayo inay leeyihiin iyo shafaacadan uu leeyahay ilaahay baa siiyo waa awood ay leeyihiin kulligeed baa waxay tahay iftiraa'un cala allahi tabaaraka wa tacala waa been abuurad ilahay ku been abuuranaya subxana wa tacala marka nin kastoo ilahay ku been abuurto qubuurta caabuda sida uu moodaya ma aha sida ay la tahay se ma ahe waa sidaa ilahay qur-aanka ku sheegay nebiguna axaadiistiisa ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh sidaas way macana xataa rasuulkeena sal lay waslam axaadiista shafaacada markaynu u tagno ayaynu xusi doonaa rasuulka sal lay waslam maalinta qiyaamada markii inta rasushii kale lasoo wada maro isaga loo yimaado wuxuu leeyahay yani rabbigay ayaan u tegayaa markaasaan idan dalbayaa markaasaa waxaan ku sujuudayaa carshiga hoostiisa markaasaa waxaa la ii furayaa intaasoo ammaan iyo mahadin ah ilaahay yuu ii furayaa subxana wa tacaala markaasaa markaan muddo sujuudsanaado ayaa waxaa la odhanayaa irfac ra'saka wasal tucطa washfac tushafac uma yuxaddu lahu xaddan u fiirsada saas way macana wuxuu alla odhanayaa moxamedow madaxa kor u qaad oo weydiiso waxaad rabta waa lagu siine oo erge ergadaada waa la aqbaliye markaasuu odhanayaa ilaahayow ummaddayda ummaddayda markaasaa nebiga waxaa loo xadaynayaa xad intaasaa la odhanayaa yacni waxa weeyaan jannada gee intaas cadaab ka soo xad baa loo xadaynaya markaasuu haddana ilaahay ku soo noqonaya haddana xad baa loo qabanaya haddana ilahay buu kuso haddana xad baa loo qabanaya wahaakada yacni cidda wax ka qabanayana waa loo xadayn isaguna nebigu iskama tilaabsan karo sal lla alay slam ilaa idan la siiya mooyaane salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaa ilaahay u idma mooyaane aawey marka sheekh cabdilqaadir jilaani baa mid naarta loogu talagaloo cadaabka la geeyey oo markii la yidhi war yaa taqaanaa ilaahay ma taqaana maya ma aqaano ha nebi maxamed ma taqaanaa maya ma aqaano oo yaa taqaanaa sheekh cabdilqaadir jilaani baan aqaanaa cadaabka geeyaa la yidhi cadaabkii markii loo sii wado ayuu sheekh cabdilqaadir jilaani ka war helay wuu ka daba tegay oo si usii ordahayey buu soo qabtay oo yidhi nin aniga iyo qaanaseebaa cadaab loo geynba khalaas meeshiibuu ka soo kaxeey oo jannadu geeyey waa khuraafaadkii suufiyada waay khuraafaadkaasaa la isugu sheekaynaya nebi maxamed sal alay wasalam rabbigii shafaaco agtiisa ma weydiin karo inuu alla u idmo mooyaane sheekh cabdilqaadir jilaanina ruux ilaahay cadaab u xukumay buu xoog cadaabkii kaga soo celiyo oo jannada ku geeyey ma khuraafaad la rumayn karaa nin jaahil oo dhagala unbaa rumayn kara laakiin nin ilaahay qalbigiisa iimaan iyo basiiro geliyey waxoogaa cilmi aana garanaya bal waxoogaa caqli a leh ma rumaysan karo khuraafaadkaas oo kale macana sidaas weyaan ayib yashfacu awala ila araxmani fi fasli lqadaa'i bayna ahli lmawqifi min bacdi an yatlubaha annaasu ilaa kulli uli lcazmi alhudaati alfudalaa shafaacadii buu saddex qaybood ka dhigi doonaa laakiin way ka badan tahay saddexdaasaan iskaga gaabsanayna lakiin isagu uu sheegay yashfacu wuu ergeyni nebigu sal alay waslam awalan marka ugu horraysa ila araxmaani allaha naxariista badan xaggiisu u ergeyn fii fasli lqadaa'i buu ugu ergeynayaa xukumka kala saaridiisa bayna ahli lmawqifi meesha la taagan yahay dadkeeda dadka meesha taagan dhexdooda inuu xukumka ku kala saaro ayib min bacdi an yatlubahaa buu shafeecayaa markii ay dalbaan kadib annaasu dadku markay ka dalbeen ilaa kulli ulilcasmi rususha ululcasmiga la yidhahdo kulligood markay ka dalbeen kadib ululcasmigii alhudaati ee hanuunaya hanuuniyayaasha ahaa alfudalaa ee fadliga badnaa yani fadliga lahaa markii inta ululcasmiga lasoo wada maro rusushii shanta ahayd aan soo marnay ululcasmiga la yidhahdo rususha ugu fadli badan dadku ay u wada tagaan oo ay ka soo cudurdaartaan ayaa nebi maxamed loo imaanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu arrinta isu taagayaa markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala u ergeynayaa dadkan meesha taagan ee ku rafaaday ee banka qiyaamo taagan inuu ilaahay kala saaro o kala xukumo subxana wa tacala oo ninkii naar loogu talagalayna cadaab u kaxeeyo kii janno loogu talagalana ilahay janno u xukumo subxana wa tacala waa middaa marka middaan lahayn ashafaaca alcudma middaa iyada way macanaha axaadiista nebiga kuso arortay sal ly waslam waxaa ka mid a xadiiska cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi yani ina annaasa yasiiruuna yowma alqiyaamati juthan kullu ummatin tatbacu nabiyaha dadku maalinta qiyaamada yani ummad walba nebigeedii bay raaci markaasaa waxay odhanayaan yaa fulaan ishfac war hebelow noo ergee ummad walba rasuulkeedii bay ku leedahay nebigii loo diray ilaa shafaacadu ay nebi maxamed soo gaadho sal lay waslam fadalika yawmun yabcahuhu allahu almaqaama almaxmuud waa maalinka ilaahay maqaamka la mahabiyey uu nebigiisa kusoo saari doono sal lay waslam xadiidku isagoo dheer min xadiidi abi hurayra ayuu ku yimid yani saxiixu muslimka oo nebigu sal ly waslam maalin maalmaha ka mid a isagoo saxaabada la jooga ayaa hilib loo keenay markaasuu hilibkii intuu qaaday ayuu goostay markaasaa nebigu sal lay slam wuxuu yihi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama yani dadka sayidkoodaan ahay maalinta qiyaamada waa ku celiyey saxaabadu mayna weydiinin markaasu wuxuu yidhi maxaad ii weydiin la'dihin arrinkaas markaasay weydiiyeen wuxuu yidhi wa hal tadruuna bima daaka arrinkaasu siduu ku imaanaya miyaad garanaysaan wuxuu nebigu yuri sal lay wasalam maalinta qiyaamada addoommada markii laysu keeno oo qorraxdii loo soo dhoweeyo oo ban ruuxii qayliyana qayladiisu ay dhinaca kale gaadhayso ruuxii fiiriyana ishiisu ay dhankiisa kale qabanayso bankaa laysugu keeno ay aada ugu rafaadaan ayaa waxay odhanayaan war sidani kuma jiri karnee bal cid ilaahay inoogu tagto inoogu ergeysa aynu raadinno dad bay iska soo saarhayaanoo markaasaa waxaa loo tegayaa aadam nabiyullaahi aadam calayhi salaam baa loo tegaya markaasay waxay odhanayaan yaa aadam anta abulbashar khalaqaka allahu biyadihi wanafaka fiika min ruuxihi wanafaka fiihi min wanafaka fiika min ruuxihi wa amara almalaa'ikata fasajaduu laka aadamow basharka oo dhan aabbahood baa tahay ilaahayna gacantiisu kugu abuuray ruuxdiisana wuu kugu afuufay malaa'igtana wuu kuu sujuudiyey ee ilaahay noogu tagay in sida naloo dhamo arrin yani waxa weeyaan ilahay noogu ergee bay ku odhanayaan aadam calayhi salaam wuxuu odhanayaa yani waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala geed buu iga reebay geeddii markuu iga reebayna yani maanan daynine waan galay sidaas daraaddeed rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin weligiina uusan cadhoon doonin nafsii nafsii buu odhanaya tayda un tayda un naftayda un bal waxaad aadaan buu odhanayaa nuux nuux u taguu odhanaya nuux bay u imaanayaan markaasay odhanayaan nuux anta awalu rusuli ila alardi wasamaaka allahu cabdan shakuura nuuxow ilaahay baa kugu magacaabay yacni addoon shukrin badan rasuulkii ugu horreeya dadka dhulka loo dirana waad ahay ee ilaahay noogu tagoo noogu erge markaasuu odhanaya baryaan lahaayoo baryadaydiina waxaan ku habaaray nimankii i beeniyey a sidaas daraaddeed maanta rabbi wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weliga cadhoonin naftayda un u tegi maayo bal ibraahim u taga buu odhanaya nebi ibraahim baa loo imaanaya waxay odhanayaan nebi ibraahim ibraahiimow nebigii ilahay baad khaliilkiisina waad ilahay loogu tag bay odhanaya allu markaasuu nebiyullaahi ibraahimna ka cudur daaranaya wuxuu ku cudur daaranayaa saddex beenood baan sheegay buu odhanaya marka ilahay maanta ma hortegi karo a mid waxay ahayd yaani markii uu saaro laga qabsaday waa kii dhihi jiray uktii soomaaya walaashay wey midda labaadna waxay ahayd bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun a markii asnaamta maxaad u jejebisay la yidhi odaygooda ugu weyn baa burburiyey sanamkan ugu weyn baa burburiyey tii kalena waxay ahayd markay dheheen warkaale feestada noo raaco bannaanka noola bax muxuu yidhi innii saqiimun a waan jiranahay bu saddexdaa beenood baan sheegayo ilahay ma hortegi karo beena ma aha ficlan laakiin daahirkoodaasaas macnaha marka isaguna waa ka cudur daaranaya bal nebi muuse u tagu odhanaya nebi muuse loo imaanaya nebi muusena wuxuu ku cudur daaranayaa isaguna wuxuu leeyahay naf baan dilay buu yidhi ilahay uusan ii idmin sidaas daraaddeed alla ma hortegi karo iyaduna waa ninkii qibdiga ahaa fi suurati alqasas ilahay ku sheegay subxana wa tacala nebi muusena waa ka cudur daaranaya bal nebi ciise u tagu odhanaya nebi ciise u imaanaya nebi ciise markii loo yimaado isagu wax dembiya isagoon sheeganin buu arrinka ka cudur daaranaya markaasuu odhanayaa bal maxamed u taga isaga ayaa rasul rususha ilaahayna ugu dambeeyey nebigaa loo imaanaya sal alla lay waslam markaasaa waxay odhanayaan maxamedow rasuul ilaahay baa tahay wa khaatamu alambiyaa nebiyada ilaahayna adigaa khatimo ugu dambeeyey wagafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigaagii hore iyo dembigaagii dambena alla aduu kuu dhaafay ilahay noogu tag markaasuu nebigu odhanaya sal lay slam ana laha ana laha waa taydii buu odhanaya rasulka sal lay slam markaasuu tegayaa waxaan ku sujuudayaa bu arka nebi sal lay slam carshiga hoostiisaan horeyba usoo sheegnay waa middaa wey marka waxaa loo tegey marka nebiyullaahi aadam nebi nuux nebiyullaahi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebiyullaahi ciisa shantii ulilcasmiga ahaa oo lagu daray nebi aadam baa shantooduba kasoo cudurdaartay markaasuu nebigu isu taagay salawatu rabbi wasalaamu caleyh middaa weyaan miduu marka sheekhu tilmaamaya macnaha wuxuu yidhi marka yashfacu wuu ergeyn yashfacu wuu ergeynayaa nebigu awalan marka ugu horraysa ila araxmaani buu u ergeynayaa fii fasli alqadaa'i xukumka kala saaridiisa bayna ahli lmawqifi dadka meesha taagan ee meesha la taagan yahay dad yacni meesha la taagan yahay mawqifka dadkoo dadkiisa dhexdooda inuu ilaahay kala saaro ayuu ugu ergeynayaa min bacdi an yatlubahaa buuna ergeynayaa markay dalbeen kadib ergadaas annaasu dadkii markay ka dalbeen oo ka codsadeen ilaa kulli ulilcasmi ulilcasmiga oo dhan markay ka codsadeen mid mid ay ugu tageen kadib markaasuu nebigu sal lay waslam u ergeynaya oo kulli ka cudur daarteen way macnaha ululcasmigii alhudaati ee hanuuniyaasha ahaa yacni dadka wanaagga tusayay ku hanuuninayay alfudalaa ee fadliga lahaa taasi waa shafaacada koobaad oo waa shafaacadan kusoo tilmaanay inay tahay ashafaaca alcudmaa waana maqaamka maxmuudka ah ee nebigu khaaska leeyahay salawatu rabbi wasalamu aleyh en lala wadaagin ayb wuxu uhi sheekhu wahaaniyan yashfacu fi istiftaai fi istiftaaxi daari naciimi liuli lfalaaxi hada wahaatani shafaacataani qad khusataa bihi bila nukraani wuxuu ihi wahaaniyan marka labaad yashfacu nebigu wuu ergeyni sal lay waslam fi istiftaaxi daari naciimi daarta nicmada iyo barwaaqada daarteeda furitaankeeda codsigeeda ayuu nebigu sal lay waslam ayuu u ergeynaya liulilfalaaxi loo furo dadka liibaanta u saaxiibka ah yacni jannada in loo furo dadka mu'miniinta ah taana nebigu wuu ergeyn sal alay slam oo ruuxa ugu horeeya ee jannada in la furo codsan doona loona furi doono ayaa rasuulkaas sal lay slam ayaa nebigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaana xadiista nebiga kutus sal lay slam xadidka anas ibn malik imaam muslim uu soo saaray ana awalu nnaasi yashfacu fi ljanna wa ana akharu alanbiyaai tabcan buu neburi sal lay slam ruuxa ugu horreeya jannada gelitaankooda gelitaankeeda ka ergeyn doona waa aniga nebiyadana ka ugu badan dadka raacsan waa aniga buu nabi uri sal lay slam sidaas way macnaha sidoo kaleete xadiid anas cinda muslim ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam aatii baaba aljannati yowma alqiyaama jannada albaabkeedaan maalinta qiyaamada imaanaya faastaftixu markaasaan codsanaya in la furo jannada furaan odhanaya fayaquulu alkhaazin kii marka mas-uulka ka ahaa malagii jannada mas-uulka ah baa wuxuu odhanayaa man anta kuma tahay waa kuma ninka albaabka gargaraacayo markaasaa wuxuu odhanayaa muxamadun waa muxamed markaasaa wuxuu leeyahay malagii bika umirtu anlaa aftaxa liaxadin qablaka adiga ayaa lay amray ruux kaa horeeya inaanan u furin marka ruuxa ugu horeeya jannada loo furi doono in la furana codsan doono lagana ogolaan doono waa nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagaana ugu horgeli doono rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas weyaan macnaha marka xadiistaasaa kutusaysa ayib wa taaniyan midda labaad marka labadaa shafaaco labadaa shafaaco oo ah midna middaa weyn ee mawqifka la taagan yahay iyo banka qiyaamada ku saabsan midna jannada furitaankeeda ay ku saabsan tahay labadaaba waxaa la yidhaahdaa almaqaamu almaxmuud baa laysku dhaha sida sheekhu wata wey macnaha axaadiistana qaar sidaa faa'iidaynayaa jira oo labadoodaba ku tilmaamaya almaqaamu almaxmuud saas wey macnaha sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi ibni cumar ayaa nebigu wuxu uhi sl ly slam fayashfacu fayashfacu nabigaa ergeynaya liyuqdaa bayna alkhalqi fayamshi xataa ya'huda bixalqati اlbaab fayowmaidin yabcaثuhu allahu maqaama maxmuuda yaxmaduhu ahlu ljamci kulluhum saas way macnaha yani jannada markuu furo jannada yani waxa weeyaan xalqigeeda waa birta ka laalaada oo albaabka macnaha waxa weeye loogu talagalay in la qabto marka la furayo birtaasaan ayuu nebigu qabanaya sal lla alay waslam maalinkaa jannada loo furo oo jannada uu furo ayaa ilaahay wuxuu ku soo saarayaa maqaam maxmuud ah marka maqaamka maxmuudka waxaad moodaa xadiiska daahirkiisa inay soo wada gelayso jannada furitaankeeda iyo ahlulmawqifka shafaacada weyn ee uu shafaacaya nebigu sal ly slm labaduba inay soo wada gudagelayaan maana ayib wa haaniyan marka labaadna yashfacu wuu shafeeci nebigu fi istiftaaxi daari naciimi a nicmada iyo barwaaqada daarteeda furitaankeeda ayuu nebigu sal lay slam ku shafeecaya istiftaax yani dalabulfatxi wey macnaha yani daaru naciim in la furo codsigeeda ayuu nebigu yani ka ergeynaya salawatu rabbi waslamu caleyh yashfacu wuu shafeecayaa fi istiftaaxi daari naciimi nicmada iyo barwaaqada daarteeda furitaankeeda dalabkeeda ayuu nebigu sal lay slam ka ergeynaya liulilfalaaxi loo furo dadka liibaanta u saaxiibkaa loo furo oo dadka ahlu jannaha macnaha iimaanka ah in loo furo ayuu nebigu ka ergeynaya sal lay slam markaasaa laga aqbalaya sheekhu wuxuu marka haadaa ifham waxaad fahamtaa haadaa taa faham taan soo sheegnay arrimahan ka soo hadalnay faham buu ku yidhi wa haataani labadan ashafaacataani ee shafaaco qad khusataa waa lagu gooni yeelay bihi nebigaa lagu gooni yeelay bilaa nukraanin diida la'aan waa labadee shafaaco wey waa shafaacadii mawqifka iyo shafaacadii ku saabsanayd jannada furitaankeeda labadaasi nebiga yaa khaas la ah salawatu rabbi wasalaamu caleyh lalama wadaago malaa'igna lama wadaagto rusul kalena lama wadaagto nebigaa khaas la ah salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wayaan macana wa haataani labadan ashafaacataani ee shafaaco qad khusataa waxaa lagu goon yeelay bihi nebigaa lagu goon yeelay bilaa nukraanin diida la'aan wa haalian mar saddexaad haalian midda saddexaad yashfacu wuu ergeyni nebigu sal lay slam fii aqwaamin dad dhexdood buu u ergeynayaa dadkaasoo maatuu dhintay calaa diini lhudaa hanuunka diintiisa dusheeda ku dhintay alislaami islaamka dushiisa ku dhintay islaamka diintiisa dusheeda dad ku dhintay wa awbaqahum oo ay halaagtay kasratu laahaami dunuubta badnaanteedu ay halaagtay oo fa udkhiluu la geliyey annaara naarta la geliyey bidal ijraami yani dembigaa daraaddii loo geliya naarta dadkaana nebigu wuu ergeyn sal lay slm wuxuu ugu ergeynayaa an yakhrujuu inay soo baxaan minhaa naarta inay ka soo baxaan ila aljinaani jannooyinkana usoo baxaan bifadli rabbi alcarshina ay kusoo baxaan carshiga rabbiga iska leh fadligiisa ay kusoo baxaan rabbigii dilixsaani samafalka u saaxiibka ah addoommadiisa uu samafalaya macnaa yani waa shafaacadii saddexaad wey shafaacada saddexaadi waxa weeyaan nebigu wuxuu u shafeeci doonaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh dad ahluliimaan ah oo muslimiin ah oo islaamnimo ku geeriyooday iyo diinta xaqa ah iyagoo rumaysan laakiin dunuub fara waaweyn bay ku dhinteen dunuub waaweyn bay la yimaadeen dunuubtoodii baa marka waxay keentay inay cadaabka galaan ilan ruuxa ahluliimaanka hadduu dembi weyn ku dhinto alla subxaana wa tacaala wuxuu yeeli karaa inuu iska cafiyo jannadana saa ku geeyo waxaa kaloo rabbi uu yeeli karaa inuu cadaabka soo mariyo cadaabka geeyo ruuxii ahlul-iimaan aha haddii cadaab la geeyo walciyaadu billaah ku waari maaye cadaabka waxaa lagaga soo saarayaa shafaaca lagaga soo saaraya saas way macanaa marka dadka shafaacada qaadi doona oo dadkaa naarta galee ahlul-iimaanka u shafeeci doona waxaa ugu horreeya nebigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebigaa marka hore bilaabi doona oo u shafeeci doona macnaha xadiidka waxaa kutusaya anas bukhaari iyo muslim ay soo saareen markuu nebigu sal lay wasalam uu ilaahay intuu carshigiisa hoostaga ku sujuudo oo ilaahay ammaano oo mahadiyo oo la yidhaahdo madaxa kor u qaad waxaad rabta weydiiso waa lagu siine erge ergadii waa lagaa yeeli ayaa marka wuxuu odhanayaa ummatii ummatii allow ummadayda ummadayda ummadayda ummadayda la odhanaya markaasaa waxaa la odhanayaa tagoo nebigaa lagu odhanaya sal lay slam intaa tagto cid kasta oo qalbigiisa ay ku jirto xabad bur ah wax la miisaan ah oo iimaan ah xabad bur ah wax la culays ah oo iimaana ruuxu qalbigiisa ku jira o dhan ka soo saar baa la odhanayaa naarta markaasaan tegayaa buu nabig sal ly slam markaasaan ka soo saaraya rabbigay baan ku soo noqonayaa buu markaasaan ammaantii iyo mahadintii oo kaleaan mahadinaya markaasaan sujuudaya wuxuu odhanayaa madaxa kor u qaad waxaad rabdo weydiisa waa lagu siin erge ergadaada waa la aqbalaya markaasaan odhanayaa rabbiyow ummadayda ummadayda waxaa la odhanayaa waxaad haddana ka soo saartaa yacni naarta cid kasta oo qalbigiisa ay ku jirto xabbatun min khardalin min iimaan geedka khardalka la yidhahdo midhihiisa waa geed aada u midha yaryar xabad yacni midhihiisa xabad ka mid ah wax la culays ah oo iimaana ruuxu qalbigiisa ku jira ka soo saar baa la odhanaya waan tegayaa waan soo saarayaa buu le nebigu sal lla lay slam haddana ilahay baan kusoo noqonaya sidii oo kale aan yeelaya waxaa la idhanayaa noqo oo saddexaad soo maha xasanulbasri baa wuxuu yidhi xasanulbasri saddexdaa arrimood markii loo sheegay ayuu yidhi mid afraad baa jirta oo anas unasan idiin sheegin labaatan sane ka horse aniga uu ii sheegay waxaana kala garanaynin buu yidhi inuu halmaamay iyo oo ay da'du halmaansiisay iyo iyo inuu is yani sidiisaba idinka qariyo oo ka cabsaday inaad talo saarataan wuxuu yidhi wuxuu ii sheegay labaatan sano ka hor oo iigu daray markaasu wuxuu odhan doonaa nebigu sal alay waslam allow naarta waxaad ka soo saartaa cid kasta oo laa ilaaha ila allahu tidhi markaasu alla wuxuu odhanaya subxana wa tacaala middaa adugu ma lihid aniga ayaa le buu odhanaya markaasaa rabbi wuxuu naarta ka soo saarayaa cid walba oo adduunka markay joogtay laa ilaaha ila allahu lahayd saas way macnaha marka yacni dadkii naarta galay oo cadaabka galay oo ahlul iimaanka ahaa ayaa cadaabka laga soo sa waa bishaaro weyn waay waa bishaaro weyn laakiin yacni ma aha in la tala saarto oo laysku halleeyo dad baaba intaa hadday maqlaanba farax la dhiman oo dhihi wallahi billahi waa maarata waa waaba dhammaatayba a oo diyaar garowgii iyo maaragtay shaqaysigii iyo ayay joojinayaan lama rabo lama rabo ha tala saaranina manaa shaqaysta oo in la dadaala la doonaya manaa haddana bishaaradaa nabiga sal lay waslam yani lagu bishaaraysto saas way manaa wa haalian marka saddexaad yashfacu wuu ergeyn a yashfacu wuu ergeynayaa nebigu sal lay waslam fii aqwaamin dad dhexdood dadkaasoo maatuu dhintay calaa diini alhudaa hanuunka diintii diintiisa dusheeda ku dhintay alislaami diinta islaamka dusheeda ku dhintay wa awbaqathum haddayba diin islaam ku dhinteen maxaa loo cadaabay waata wa awbaqathum oo ay halaagtay kasratu laathaami dunuubta badnaanteeda ayaa halaagtay oo dunuubtooda aada u badatay oo miisaankii sayi-aadkoodaa cuslaaday wey macnaha fa udkhiluu markaasaa la geliyey annaara naarti ayaa la geliyey bidalijraami dembigaa dartii baa loo geliyey dembigan ay galeen dartii ayay naarta loo geliyey kuwaasuu nabigu u shafeecaya sal lay aslam an yakhrujuu buu ugu shafeecaya inay ka soo baxaan minhaa naarta inay ka soo baxaan ila aljinaani jannooyinkana ay usoo baxaan bifadli rabbi alcarshina ay kusoo baxaan ilan waxa dhan ilahay baa maamulaya soo maha awood ma aha rasuulku uu leeyahay salawatu rabbi wasalaamu calayh awood cid kale uu leeyahayna ma aha laakiin waa fadli rabbi subxana wa tacala iyo ixsaankiisa wa waa un samafal ilahay uu addoommadiisa u samafalayo naxariistiisa wey macnaha ayib an yakhrujuu inay baxaan minhaa xaggeeda ila aljinaani inay usoo baxaan buu u shafeecaya bifadli rabbi alcarshi carshiga allaha iskale ee rabbigiisa fadligiisa iyo dheeraadsiintiisana ay kusoo baxaan rabbigii dilixsaani sanfalka u saaxiibka ah addoommadiisa uu soofalo wa bacdahu nebiga gadaashiisana yashfacu waxaa shafeecaya iyaguna kullu mursalin mid kasta oo lasoo diray baa shafeeci doona rasuul walba wa kullu cabdin addoon walbana wuu shafeeci addoonkaasoo dii salaaxin suubanaan u saaxiib ah oo adduunka markuu joogay hagaagsanaa wa waliyin wa kullu waliyin baa isaguna shafeeci doona weli kasta ayb wa yukhriju llahu ilaahay wuu soo saari min anniiraani naaraha wuxuu ka soo saari jamiica man cid kasta oo maata dhintay cala aliimaani iimaanka dushiisa ku dhintay isagoo iimaan rumaysan ilahi subxana wa tacala ruuxii dhintay oo iimaan leh fii nahri lxayaati yuطraxuuna waa la tuuri markii laga soo saaro naarta markii laga soo saaro ayaa yuطraxuuna la tuuri fii nahri lxayaati webiga la yidhaahdo webiga nolosha ayaa lagu tuuri faxman xaale ay yihiin dhuxul ayagoo dhuxulo madoobaaday ah walciyaadu billah ayaa naarta laga soo saaraya markaasaa webi webiga nolosha la yidhaahdo oo biyihiisu cid wax meeshay ciday taab ciday taabtaanba uu noolaanayo webigaasaa lagu ridaya manaa lagu tuuraya macnaha ayib yuطraxuuna waa lagu tuuraya yuطraxuuna waa alifaliطlaaq waay yuطraxuuna waa la tuuraya fii nahri lxayaati webiga nolosha markaa lagu tuuraya faxman xaale ay yihiin dhuxul iyagoo ah oo naartii ay dhuxul ka dhigtay fayaxyuuna markaasay noolaanayaan wayanbutuuna markaasay soo dhalanayaan yani waa dhalasho cusub waay yanbutuuna way dhalanayaan kaannamaa qaabka ay usoo baxayaan baa marka nebigu tusaale ka bixiyey sal ly slam kaannamaa waaba iyadoo yambutu uu dhalanayo fii hay-aatihi qaababkiisa qaabka ay yihiin ee ay u soo noolaanayaan ee u soo baxayaan waaba iyadoo uu dhalanayo xabbu xamiili sayli daadka xambaaristiisa xabaddeeda xabadda uu daadku qaaday soo bixitaankeeda oo kale qaabkay usoo baxdo oo kale qaabkaasoo kale u baxayaan ayib kan kaannamaa waaba isagoo yambutu uu soo baxayo fii hay-atii qaabiy qaababyaalkiisa xabbu xamiili sayli yani daadka xambaaristiisa xabaddiisu fii xaafaatii webiga dhinacyadiisa macnaha waxa weye ka soo baxdo yani webigii iyo daad biyihii qaaday dhinacyadiisa ay ka soo baxayaan macnaha ayib wuxuuna yidhi marka nebiga ergadiisa kadib sal lay slam waxaa ergayn doona rusushii kale addoon walboo wanaagsanaa oo saalix ahaa awliyadii baa ergayn doonta dadkii wanaagsanaa ahlulimaankaa baa wada ergayn doona macnaha sidaas weeyaan xadiista nebiga kuso arortay sal lay slam xadidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiid abi saciid ayuu nebigu sal lay waslam sidaa ku sheegay saas wey macnaha markii uu nebigu ergeyey sal lay waslam wuxuu nebigu uri sal lay waslam maalinta qiyaamada marka la tago sida dadka jannada galay ee mu'miniintii walaalahoodii ahluliimaankee naarta galay ay ugu doodayaan ayuu nebigu sal lay wasalam aad iyo aad yani uu uga bixiyey tusaale cajiib ah yani siday rabbigood ula hadlayaan subxana wa tacaala ee walaalahoodii naarta galay ay ugu doodayaan waxay odhanayaan buu yidhi rabbanaa ikhwaananaa kaanuu yusalluuna macanaa wayasuumuuna macanaa wayacmaluuna macana rabbiganoo way nala soomi jireen masaajiday nugula tukan jireen oo dad dadaalahay oo camal sameeyey bay ahaayeen rabbiyow naartaad geysay way u doodayaan markaasa alla wuxuu odhanaya subxana wa tacaala taga oo intaad naarta tagtaan dadkii jannada galay baa lagu odhanaya naarta taga oo cid kasta oo diinaar wax la mida oo iimaanihii qalbigiisa ku jiro ka soo saara buu alla odhanaya subxana wa tacala markaasay tegayaan markaasaa waxay u tegayaan dadkiioo naartii qaar ay u hayso gomadda qaar ay u gaadhayso maalan waxa weeye dhudhunka dhexdiisa markaasay ka soo saarayaan way soo noqonayaan markaasaa rabbi wuxuu odhanaya subxana wa tacaala laabta oo waxaad ka soo saartaan diinaar niskii wax la miisaan ah oo iimaanihi ruuxu qalbigiisa ku jira ka soo bixiya markaasay soo saarayaan haddana way noqonayaan wuxuu noqon alla odhanaya subxana wa tacaala laabta oo dhurcasada bahasha yar yarka ah yacni quranjada yarta ah wax la miisaana oo iimaana ruuxu qalbigiisa ku jiro ka soo saara buu odhanaya way tegayaan markaasay soo saarayaan abu saciidin alkhudri oo xadiidka warinaya wuxuu yidhi fain lam tusadiquunii faqra'uu ina allaha laa yadlimu mihqaala daratin wain taku xasanatan yudaacifha haddaydan i rumaysanaynin qur-aanka akhriya buu yidhi lanna ilahi wuxuu yidhi alla ma dulmiyo darro wax la midoo la miisaanoo la culaysa ilahay addoommadiisa ka dulmin maayo hadday wanaag tahayna ilahay waaba u laban laabayaaba soo ma qur-aanku ilahay ku sheegay subxana wa tacala sidaas weeyaan wuxuu yidhi marka markaasaa waxaa shafeeci doona nebiyadii malaa'igtii mu'miniintii intaasi markay shafeecaan ayuu allah wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala yani baqiyat shafaacatii anigaa hadhay buu alla odhanaya subxana wa tacala muminiintii markay dhammaadaan iyuu rabbi odhanaya anigaa marka hadhay fayaqbidu qabdatan min annaar fayakruju aqwaama qad imtuxishuu qad imtaxashuu fayulqawna fii nahrin biafwaahi ljanna markaasuu rabbi subxana wa tacaala hal mar naarta kasoo camtoobinaya dad marka naarta ku gubtay oo dhuxuloobay ayuu meeshaa ilahay ka soo saaraya subxana wa tacala markaasaa webi webiga nolosha la yidhaahdo oo yacni jannada afkeeda mara ayaa lagu tuurayaa siduu nebigu sheegay sal ly slam markaasay ka soo baxayaan webiga dhinacyihiisa sida xabadda daadku qaaday xabadda ama masagada ama maalan waxa weye shaciirta ama xindhada ee daadku qaaday markuu daadku ka tago soo meeshii uu kaga tegay kama soo baxda meeshii bay ka soo baxdaa iyadoo macnaa waxa weye qurux badan oo yani curdan ah oo dheeli ah oo aad u qurux badan bay ka soo baxdaa sidaasoo kale usoo baxayaan bu nabig uri sal lay slam saas wey maana ayib xabaddu weliba nebigu sii miisaaliyey sal lay slam wuxuu yihi xabaddu meel hoosa ama geed ama dhagax markay yani ay ka soo agbaxdo dhinaceeda geedka xigana dhanka qoraxda yani midka xigana waa cagaar dhanka geedka midka xigana macnaha waxa weyan waa waa jaalle soo ma sidaasoo kale usoo baxayaan saas oo kaleeto markaas saxabadu waxa nebi allow inaad yani ree baadiye inaad ahaan jirtay baad moodaa saaad baadiyaha u taqaano saas wey maana inaad yani aad geedaha iyo saad u kala taqaano ayay ku yidhahdeen macana markaasaa nebigu sal lay slam wuxuu intaa ku daray waxay soo baxayaan sidii iyagoo luulka oo kale ah luulu ah luulka iyagoo kale sidoo kale u iftiimaya u dhalaalaya ayay soo baxayaan buu nebigu uri salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa alla subxaana wa tacaala uu jannada gelinaya dadka ahlu jannadu marka waxay u yaqaanaan dadka noocaasa cutaqaa'u raxmaan bay u yaqaanaan waxay odhanayaan haaulaai haؤulaaءi cutaqاء الرaحman adklhm اllah bغayri cmali camiluuhu walaa khayrin qadamuuhu fayuqaalu lahum lakum maa ra'aytum wamilahu macahu waxaa loo yaqaanaa dadka waa dadkii ilaahay uu naarta ka xoreeyey iyagoo shaqaysanin a saas maana riwaayo kale xadiisku leeyahay wuxuu leeyahay waxaa loo yaqaanaa jahanamiyiin jahanamiyiin yani ree jahanama ree jahanama ilan jahanamay soo mareen soo maa a jahanamay marka hore soo mareen marka jahanamiyiinna waa loo yaqaanaa cutaqaau llahina waa loo yaqaanaa cutaqaau raxmaan yaa loo yaqaanaa macana marka maxalushaahidkeennu waxa weeye ujeeddadeennu waxa weeye inay nebiyada iyo malaa'igta iyo mu'miniintuba ergeyn doonaan intaa way macana bacda nabiyina salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana allana subxaana wa tacala markaasi ay ka dambayn doonto dadkii uu naarta isagu ka bixinaya alla subxana wa tacala dadkaa naarta laga saaray baa markii jannada la geeyo baa waxaa la odhanayaa intaa hadda laydin siiyey iyo laban laabkeed baad leedihi bal yani sidaan xadiiska kusoo arooray nebigu sal lay slam wuxuu ruuxa ugu dambeeya naarta ka soo baxa ruuxa ugu dambeeya ilaahay naarta uu ka soo saaro wuxuu noqon doonaa nin markaasuu naartii laga soo saaraya waa yani wuxuu odhanayaa ilaahu naarta iga saar naarta un iga bixi haddaad doonto agteeda idhig laakiin naarta un iga bixi markaasaa rabbi wuxuu odhanayaa ballan ma qaadaysaa haddaan naarta kaa bixiyo inaad wax dambe i weydiisanay markaasuu le ilahu ballan baan qaadaya markii naartii laga saa laga saaro bannaanka la geeyo xaggeedana loo sii jeediyey buu wuxuu odhanaya ilahu iga sii jeedi war soodigii hadda ballanta qaadima inaad waxba i weydiisanayn alla ilaahu ha iga dhigin addoommadaada midka ugu ayaan daran naarta iga jeedi haddaan kaa jeediyo wax dambe may weydiisani maya waa laga sii jeedin markaasuu odhanaya ilaahu jannadii markuu arko iyo quruxdeedii iyo dhaldhalaalkeedii iyo iftiinkii wixii markuu arko buu odhanaya ilahu jannada wax yar ii dhawee ilaahu jannada wax yar ii dhawey war soodigii hadda laama waxba ku weydiisan maayo ilaahu adoon addoommadaada ka ugu ayaan daran ha iga dhigin jannadaa loo dhaweynaya agteeda markii la geeyo ilaahu i geli siduu u wado u wado u wado jannadaa la gelinaya markii jannada la geliyo ayaa waxaa la odhanayaa adduunyada wixii yaallay oo dhan baad leedahay oo haddana toban goor la labalaabay ruuxa ahlu jannada ugu nasiib yar waa kaa wey saas way maana wax alla waxa barwaaqo adduunyada yaallo oo dhan oo ilaahay ku abuuray oo toban goor la labalaabay ayaa la siinaya maxaa ka fiican marka marka sidaas weeye dadka ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu geeyey aakhirkooda waa laga soo saari doonaa macnaha waa dadka laakiin iimaanka ku dhintay oo iyagoo ahlu tawxiida dhintay wey macnaha oon shirki ku dhimanin waa dunuub waaweyn oo kale habaha ku dhinteen yani zinadii iyo dilkii iyo qatligii ayna banaysanin hadday ku geeriyoodaan waa dunuubta ilahay uu ka goyn doono laakiin gaalnimo iyo shirki iyo ilaahay keyrkii oo la caabudo ruuxii ku dhintaay isaga waxa weeyaan waa xijaabtay waa xijaabtay kaasi khalaas naartu ku waari kaasi laga soo saari maayo saas way macana ayib wa bacdu intaa kadib buuri sheekhu wa bacdahu nebiga gadaashiisa ayaa yashfacu waxaa ergeyn doona kullu mursalin mid kastoo lasoo diray rasuul walboo ilaahay soo diray baa ergeyn doona wa kullu cabdin addoon walbana wuu ergeyn doonaa addoonkaasoo dii salaaxin suubanaan u saaxiib ah yani salaax iyo hagaag lahaayo adduunka markuu joogay fiicnaa caqiidadiisu hagaagsanayd camalkiisuna fiicnaa wa waliyin wa kulli wa kulli waliyin wa kullu waliyin weli walbana isaguna wuu ergeyn doonaa shahiidka goobta dagaalka ku dhintay ayuu nebigu wuxu yhi sl lay waslam toddobaatan ruux oo qaraabadiisa ah buu ilaahay subxana wa tacala shafaacadiisa u aqbalaya buu nebigu sl lay slam saas way maana marka dad baa dad fara badaan ilahay naarta kaga saari doonaa oo ilahay ku maamuusi doonaa subxana wa tacala saas wa kullu wa waliyin weliga ergeynahayana weliyu shaydaan mehe waa weliyullahi isaga laftiisa hala ogaado ha weli shaydaan oo ilaahay diintiisaba garab maray oo waxaan jirin iyo dulmi iyo in la caabudo addoommada ugu yeedhahay oo xaqii ilaahay lahaaba inuu qaato ku doodaya kaasi inuu ergeeye iskaba dhaafe naarta ka soo bixi maayo inuu ergeeye iskaba dhaafe weliga ergeynaya waa weliga ilaahay sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waay awliyada ergeyn doonta waa mid ah way macnaha dadka ilaahayna rumeeyey kadibna ka cabsado diintiisa ku dhaqmo waa dadkaa way macnaha ayib wa yukhriju allahu ilaahay wuxuu ka soo saari min annidaari naaraha xaggooda wuxuu ka soo saarayaa jamiica man cid walba oo maata dhintay cala aliimaani iimaanka dushiisa ku dhintay waa madhabka ay diideen baynu nihi khawaarijta iyo iyo muctazilada calayhi min allahi maa yastaxiquun nimankaasaa ka dooday oo yidhi ruux cadaab galay marna laga soo saari maayo warkoodu war jira maaha war la sheegana maaha waa niman khariban ayib wa yukhriju llahu ilahay wuu soo saari min anniiraani wuxuu ka soo saari jamiica man maata cid walbaoo dhimatay cala aliimaani iimaanka dushiisa ku dhimatay yuطraxuuna markii laga soo saaro naartana yuطraxuuna waa la tuuri fii nahri اlxayaati nolosha webigeedaa lagu dhex tuuraya webiga lagu noolaado ayaa lagu dhex tuuraya la dhex gelinaya faxman xaalo ay yihiin dhuxul ayagoo madmadowba yani waxa weye oo dhuxul oo kale ah ila naartii baa soo gubtay walciyaadu billah ayb fayaxyowna markaasay noolaanayaan wayanbutuuna markaasay dhalanayaan yanbutuuna waa alifulidlaaq waay ayib kaannamaa sida ay u dhalanayaan wuxuu doonayaa miitaalkii nebigu bixiye xadiidka ku sheegay inuu isaguna shicirka ku sheego oo ah qaabka ay usoo dhalanayaan ee usoo noolaanayaan usoo baxayaan baa waxay la mid tahay xabad daad qaaday oo daadkii meel kaga tegay oo soo baxday oo kaleeto saas way macanaha kaannamaa waaba iyadoo yambutu uu dhalanayo ha kaannamaa waaba iyadoo yambutu uu dhalanaya qaab dhalashadooda mar markay soo baxayaan siday u dhalanayaan waxay la mid tahay kaannamaaba isagoo yambutu uu dhalanayo fii hay-aati qaabiyaalkiisi iyo sida uu u yaallo xabbu xamiidi sayli ha daadka xabadda uu qaaday saas way macanaha daadku xabaduu qaaday waaba iyadoo dhalanaysa fii xaafaatihi webiga dhinacyadiisa iyo yani derbiyadiisa iyadoo ka dhalanaysa yani webigii qaaday meeshii ay kaga hadhay oo gebigiisa ah ayadoo ka soo baxaysa qaabkeedaasoo kale usooay usoo dhalan doonaano usoo bixi doonaan ayuu sheekhu yidhi waana sida xadiiska kuso arortay xadiskan hadda sheegaynay ee nebiga ka sugan sal ly waslam hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wslam ala nabiyina mxamed الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقضاء والقدر وباب يهي إن قضاها إلهي قدر في سنة الرمية قضاها يقدر كرمين صدى يباوي waxaan ku soo dhex jirnay xadiidkii dheeraa ee cumar ee ka hadlayay arkaanulislaamka iyo arkaanuliimaanka iyo ixsaanka saddexdaa ka hadlayaan kusoo dhex jirnay marka arkaanuliimaankii ayuu ka hadlayay kiisa lixaadi marka wuxuu ku yidhi kiisii lixaad baan hadda joognaa oo uu ku dhex jira oo ah yani watu'mina biاlqadari khayrihi wa sharihi taasuu doonaya hadda inuu sharxo macnaha wuxuu yihi wasaadisu aliimaanu biاlaqdaari faayqinan biha walaa tumaari fakulu shayin biqadaءi waqadar wاlkulu fii umi اlkitaabi mustadar laa naw'a laa cadwa walaa طira walaa طira walaa cama qada allahu tacaala xiwala لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر أحر والسادس كاللحاد الإيمان الرميوي بالأقدار قدريال كر الرميو إلهي وحيابه قدري إلا الرميو قدر كيس الرميو فإيقنا بكل يقيني بها qadariyaalka ilaahay yaqiini walaa tumaari hana doodin bu arrintaa muran ha ka keenin iyo dood macnaha rukniga lixaad oo arkaanta iimaanka ka mida wax weeyaan ilaahay qadarkiisaoo la rumeeyo subxaanahu watacaala kiisa khayrkaa iyo kiisa sharkaaba qadarka ilaahay la rumeeyo macnaheedu wax weye wax walba inuu ilaahay horay u qorsheeyo subxaana watacaala oo uu horay u qoray oo horay u qadaray qur-aanka ilahi allana u sheegay subxaana watacaala axaadiista nabigana sal alay wasalam axaadiista ka hadlaysaay ilaa xaddi tawaatur bay gaadhsiisantahay aada bay u badantahay qur-aanka alla wuxu uhi subxana watacaala ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wax walba qadar baan ku abuurnay ba ala subxana watacaala yani wax qorshaysan oo qadaran wey oo horay loo qadaray wa kaana amru llahi qadaran maqduura amarka ilaahay wuxuu ahaaday qadar la qadaray wax horay loo qorsheeyey wey waxaa kaloo kutusaya xadiista nebiga sal ly waslam iyadoo aada u fara badan waxaa ka mid ah xadiis ibni cumar wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam kullu shayin biqadar xata alcajzu walkayd wax walba waa qadar buu nebigu sal lay slam wax kasta qadar ilahay buu ku dhaca cajziga yani kaydka kulli wax walba qadar ilahi buu ku yimaada xadiiska muslim baa warinay xadiiskii imaamu tirmidi uu soo saaray ee xasanka ahaa min xadiidi cabdillahi bni cabbaas baad isagana garanaysaan waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibaka wixii macnaha waxaad ogaataa bu nabir sal lay wasalam wixii ku asiibaayey marna kuma gafeen wixii ku gafo ku garab marayna marnaba kuguma dhacen macnaha wixii kugu dhacay si kasta haddaad uga taxadarto ma ku garab mareen waa kugu dhici lahaa ilaa wa ilaaba maxaa yeeley ilaahay baa horey u qorsheeyey subxana wa tacaala wax qadaran buu ahaa taxadar marka lagama baaqsan karo waxaan ilaahayba ugu talagelay inuu kugu dhacana isaguna marna kuguma dhacen si kasta haddii laysugu dayo marna kugu dhici maayo yuu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh wax kalena meehee yani waxyaabaha dhacayo oo dhan ayaa waxay yihiin wax horay loo qadaray oo loo qorsheeyey xilligay dhacayaan baa la qorsheeyey cidigay ciday ku dhacayaan baa la qorsheeyey siday u dhacayaan baa la qorsheeyey kulli waa wax qadaran wa saas way macana waxaan marka la qadarin oo lagugu talagelin marna kugu dhici maayo wax lagugu talagalayna marna kama baaqsan karti kumana garamarayo wy macana ayib qadarka marka noocaasa wuxuu leeyahay saddex mar afar martabuu leeyahay afar martabo martabada koobaadi waxa weeye in la rumeeyo waxyaabaha jiro oo dhan ama waxyaabaha jira ha noqdo ama waxyaabahan jirin ha noqdee wax walba alla inuu cilmi u yeeshay oo uu og yahay subxaana wa tacaala intuusan abuurin ama uusan keeninba inuu cilmi u lahaa oo cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala wax ka hoos baxaya uusan jirin waa martabada koobaad wey caalimu alghaybi waashahaada yacni waxa jooga iyo wax maqanba alla waa og yahay subxana wa tacaala isaga wax ka maqan ma jiro cilmigiisa makhluuqaadkiisa marka la fiiriyo ayaa waxyaabuhu waxay u qaybsamaan hayb iyo shahaaday u qaybsamaan wax ka qarsoon iyo waxay og yihiin oo arkayaan oo og yihiin ilaahayse subxaana wa tacaala kulli agtiisa waxay ka wada yihiin shahaaday ka wada yihiin wax hayba haba yaraate male sharif baalkan adke taasi mid wey marka waxay kutusaysaa in alla subxaana wa tacaala wax cilmigiisa ka qarsoon inaysan jirin waa martabada koobaad qur-aanku sidoo kale alla subxana wa tacala ku sheegay wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma wax walba ilahi subxana wa tacala cilmi buu ku koobay shay walba rabbi subxana wa tacaala cilmi buu ku koobay oo waxba kama qarsoona ayb xadiidka cabdullahi bni cabaas baa kutusaya iyo abu hurayra ee bukhaariyo muslim ay soo saareen nebiga waxaa la weydiiyey sal alay wasalam awlaadda gaalada gaalada gaalnimada ku dhintay caruurtooda iyagoo saqiira dhintay aakhare maxaa lagu sameynaya bale nebiga ma waalidka walbaa la raacinaya oo gaalanimaa loola dhaqmaya waa la cadaabaya mise maadaama ay saqiireen jannaa la geynaya nebigu wuxuu ku jawaabay sal alay wasalam allaahu aclamu bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen ilaahay waa ogyahay subxana wa tacala hadday qaan gaadhi lahaayeen waxay la imaan lahaayeen oo samayn lahaayeen ilaahay sooma oga saasay macnaa yacni iyagii ma qaangaadhin camana aynan samaynin laakiin kaba soo qaad hadday dhici lahayd inay qaan gaadhi lahaayeen xilli qalin yacni la dul saaro wax laga qorana ay gaadhi lahaayeen say samayn lahaayeen inay xumaan lahaayeen inay fiicnaan lahaayeen buu ilahay ogyahay subxana wa tacala saasay macnaa marka cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala saabiq weeyaan shay walba rabbi subxaana wa tacaala cilmigiisu ku koobay waa martabada koobaad martabada labaadi waxa weeyaan ee maraatibta qadarka in la rumeeyo shay walba inuu ilaahay qoray subxana wa tacaala ogaansho keliya maaha bal ogaanshaha waxaa dheer inuu qoray oo shay walba ilahay lawxul maxfuud ku qoray subxana wa tacaala saas macna wa kullu shayin axsaynaahu wa kulla shayin axsaynaahu imaamku waa kitaab wey shay walba waxaan ku koobnay bu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala kitaab cad baan ku koobnay alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaai wاlardi ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir soo ma ogid alla subxaana wa tacaala inuu og yahay samaawaadka iyo dhulalka waxa dhexdooda ogaansho keliya weliba meehee ina dalika fi kitaab wax alla waxa samaawaadka dhexdooda ama dhulalka dhexdooda ah yani kitaab bay dhexdiisa ahaadeenoo ku yaalaan allana waa u fududahay subxana wa tacaala saas weyaan ayb marka waa la qoray wax walba xadiidkii saxiixa ahaa ayaa nebigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu horreeye abuuray wuxuu ahaa qalinka qalinkuu abuuray oo ugu horreeyey markuu abuurayna wuxuu ku yidhi qor buu ku yidhi markaasuu yidhi rabbigo maxaan qoraa wuxuu ku yidhi waxaad qortaa wax kasta oo imaan doona qor buu fajara alqalamu bima huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wax kasta oo imaan doona buu qalinkii marka bilaabay inuu qoro markaasaa marka wax walba laga yani laga laga farxashayo la qoray qoray baa wax walba ilaahi subxaana watacaala uu ugu qoray macnaa wax weeyaan loox maxfuusta ugu qoray saas way macnaha xadiidka kale cabdullahi bni camr bni caas ayaa isaguna kutusaya muslim uu soo saaray kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfa sana yani samaawaadka iyo dhulalka maqaadiirtooda waxyaalaha ku saabsane ilaahay uu qadaray waxa uu qoray intaan samaawaadka iyo dhulka la abuurin konton kun oo sano ka hor bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor abuurka dhulka iyo iyo samada ayaa ilaahay wax walba qoray subxana watacaala saas way macana marka samada marka la abuurayo wax walba waaba qoran yihiin dhulka marka la abuurayo wax walba waa qoran yihiin aadam marka la abuurayo wax walba waa qoran yihiin malaa'igta marka la abuurayo wax walba waa qoran yihiin wax walba horu ilahay u qoray subxana watacaala marka waa martabada labaad waa martabada labaadoo cilmiga martabada ku xigta waa alla wax walba subxaana watacaala waa og yahay haddana wax walba wuu qoro horu u qoray macnaha laaxul maxfuudkay ku qoran yihiin macnaha qoraalkaasa haddana waxay leeyihiin yani dhowr goor baa haddana la qoray intaan horta la abuurin waa la qoray waa taa xadiiskaasi uu tilmaamaya markii ballankii aynu soo marnay laga qaadaya caruurta aadam ayadana waa la qoray qoraal labaad bay ahayd markii uu uurka hooye ku jiro oo la abuuri rabana nafta la geliyana malag baa loo diraayo iyadana waa la qoraa sida xadiiska cabdullahi bin mascuud uu ku tusay haddana mar afraad baa la qoraayo sanad walba waa la qoraa waa midda laylatu lqadri ilahi subxana watacala uu ku sheegay inaa anzalnaahu fii laylatin mubaarakatin ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim saas way macnaha leylat lqadrigana waxaa la qoraa oo la xukumaa yani sanadkaa soo socda wixii dhici lahaa iyaguna waa qoraal kale wa maalin walbana haddana waxun baa la qoraya kaana waxaa la yidhahdaa yani altaqdiiru lyawmi baa la yidhahda midna altaqdiiru asanawi baa la yidhahda midna altaqdiiru alcumri baa la yidhahda midna waxaa la yidhahda altaqdiir qabla alkhalqi baa la dhaha intaasoo dhan ilaahi subxaana watacaala qoraal buu wada mariyey waa wax yani horay loo wada qorsheey wey macnaha ayib martabada labaad waxaynu nidhi waa qoraalka soo ma martabada saddexaadi waxa weeye waa doonitaanka ilahi subxana watacaala mashiica wa iraadatuhu tabaaraka watacaala annaafida wa qudratuhu shaamila alla subxaana watacaala shayga inuu doono inuu iraadeeyo iraadadaasi waa martabada saddexaad wey shayga markii la doonayo in la sameeyo oo wujuudka loo soo saaro wax jira laga dhigo markii hore alla subxaana watacaala cilmigiisuu ku horreeyey markii xigtay waa la qoray markii saddexaadna waxa weye alla wuxuu doonay inuu ahaysiiyo doonidda ilahi subxana watacala baa martabada saddexaad ah inamaa amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun taala amarkiisu waxa weye markuu rabo inuu shay ahaysiiyo yani inuu yidhaahdo uun ahaw wuu ahaani marka macnaha ayib yani marka shay uusan doonin alla subxana watacaala iskama imaanayo shay aan ilaahay iraadadiisa ku horreyn doonitaankiisa uusan doonin oo iraadadiisa iyo mashiicadiisa aan hoos gelin kownka ka dhici maayo allah doonay wax la wixii dhacba allah iraadeeyey subxaana watacaala sidaas weeyaan ayib iyadana waa martabadaa ku xigto rabbi subxaana watacaala meelo badan oo qur-aanka ka mid a ayuu ku sheegay macnaha ayib walow shaaa allahu lajamacahum cala alhuda kuwan xataa hanuunka waayey oo gaalada ah hadduu alla dooni lahaa subxana watacaala hanuunkooda wuu hanuunin lahaa sooma waxa yani waxa weeye yani ilaahay baa subxaana watacaala wuxuusan laba dooninba bicadlihi wuxuu ka qadiyey hanuunkiisii buu ka qadiyey ma doonin alla subxaana watacaala inay macnaha waxa weye hanuunaan saas weeyaan marka mashiicada ilaahay subxaana watacaala iyaduna waa martabada saddexaad wey martabada afraadi waxa weeyaan ee maraatibta qadarku waa martabatu lkhalqi wa waa abuuris abuuris in shaygii intaasoo dhan soo maray markaa la abuuro oo alla subxaana watacaala isagaa abuuray wax walboo jira yani adoommada iyo waxay samaynayaan baa alla abuuray subxana watacaala khalaqakum wamaa tacmaluuna soo maha isagaa idin abuuray idinka iyo waxaad samaynaysaanba idinkiiyo camalkiinaba allah idin abuuray subxana watacala marka waa martabada afraad wey macnaha martabada afraad marka afartaa martabo wey alla wax walbuu ogaaday haddana wuu qoray wuu doonay wuu abuuray wuu ahaysiiyey oo dibaddu usoo saaray wujuudka usoo saaray alla subxana watacala afartaa martababa in la rumeeyo wey macnaha oo maraatibta qadarka ka mid a macnaha ayib wuxuu yihi marka wasaadisu ka afra ka lixaadi oo arkaanta iimaanka ka mid ihi aliimaanu rumayn wey bilaqdaari ilaahay qadariyaalkiisa la rumeeyo fa ayqinan marka yaqiini bihaa iyada yaqiini walaa tumaari hana doodin yacni si yaqiin oo shaki ku jirin u rumee doodna ha ka keeni wey macna maxaa yeele ciddii arrinkaa ka doodaayay waa cid macnaha waxa weeye kharibow ayb marka haddii la yidhi mashii ilaahi subxaana wa tacaala mashii uu leeyahy doonitaankiisa unbaana macnaha meesha ka soconaya macnaheedu ma aha yani addoonku inuusan iraado iyo mashiico lahayn saas way macnaha yani addoonku addoommadu waxay leeyihiin doonitaan oo iraaday leeyihiin ay wax ku sameeyaan oo ay wax kaga tagaan ooy wax kula yimaadaan ooy ku dhaqaaqaan oy ku istaagaan oo iraaday leeyihiin iraado inay leeyihiinna iyo oo khiyaar leeyihiinna waa middaa keentay in lala xisaabtamo laakiin haddana iraadadoodu ta ilaahay kama hoos baxsano oo kama madax banaana saas macna ta ilaahay bay raacsanta a iraado ay say doonaan ka yeeli karaan oo waxay doonaan ku samayn karaan meehe iraado ta ilaahay raacsan wey subxaana wa tacaala oo daba taallo tii ilaahay doono unba iyaguna samayn karaan tu aan ilaahay doonin subxana wa tacala ma samayn karaan macna laakiin iraado iyo mashiica waa leeyihin doonitaan waa leeyihin macna sidaas weeyaan ina hadihi tadkiratun faman shaaa اtakhada ilaa rabbihi sabiila wma tashaauuna ilaa an y marka waxay kutusaysaa ashafaacat alcudmaa bay kutusaysaa waxaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala